kulanti wacan oo wanaagsan dadkana dhegeysanaya oo meel kasta oo aada joogtaan halkani waa madasha sigistii oo inta badan aanu kasoo gudbino waraysyada arrimaha siyaasadda soomaaliya ku saabsan maantana waxaa dhegaystayaal marti noogu ah madasheenan sigistii xildhibaan vosiya yuusuf xaaji aadan oo hore u ahaan jirtay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya islamarkaasina ahayd ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya marka hore aan kusoo dhaweeyo vosiya yuusuf xaaji aadan madasheenan bismillaahi raxmaan iraxiim aan dhowahay aada iyo aada baa umahadsan tihiin xiriirka ay la soo xidhiidheen asad si gaara isagaa xiriirka soo sameeyey marka waa dhammaantiin cali adiga iyo dhegaystayaashaba aada baan idin salaamaya waad mahadsan tahay xildhibaan fosiyo aan ku weydiiya marka ugu horeysa sababta aad u joogtid nairobi ma dana gaara ba mise hawl ayaad ka haysaa maya waxaa nairobi ku joognaa labaataneeyo qof oo toban ay xildhibaano yihiin waxaana u nimi constitutionka waa la socotaana muddo dheer buu soo socdo dib u dhacayay guddiga waxaan ka mid ahay constitutionka dib u eegista ku sameyneysa marka toban chapter baan hore u dhameynay la cutub waxaan hadda dhameyneynay kuwii xasaasiga ahaa baanu diyaarineynay si waddanka oo dhan loola loo hordhigo oo loola tashado waxaa kamid a saddex kamida waxaa weeye midna waa shan iyo tobankaa la yidhaha sida loo hadhowto loo hirgelinayo buu ka hadlaa saddexda kale waa guriga sare aqalka sare iyo aqalka hoose baarlamaanka labada aqal baa baarlamaanka laisku yidhaha qaabkee loo qaataa maqaab hal baarlamaano oo siday hadda ahayda maqaab aqal sare iyo aqal hooseaba mise kuwo isku jira oo hybrid la yidhaahdo oo labada oo aanu aqalka sare awood badan lahayn laakiin awood maahee aanu go-aamada wax kabedelka iyo waxaa lahayn laakiin shuruucda la eegi karo sidoo kale madaxweyneba madaxweyne iyo prime minister ma madaxweyne ceremonial prime minister adag mise madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen adigu waxyaalaha caynkaas ugu dambeeyey ayaanu ka hadlaynay waanu maaragtay ka ka doodaynay waana dhameynay maasha allah waa dhameynay berita baan lagu kala tegayaa maanta ugu dambeysa marka waxaan rajeynaynaa in laga faa'iidaysto oo dadkuna ay si fiican murug murug mukto dheer baa wax isku murugsanaayeen in maaragtay markan wax la kala saxo baarlamaankana lagu celin doonaa marka dastuurka iminka aada qodxaha ka gurteen ee aada dib u eegteen ee hagaajiseen ee aada baandhayseen ma noqonaya mid lagu dhaqmo marka laga bilaabo iminka doorashooyinkan in lagu soo foodlo kale ma is waafaqayaan maya uma maya waa waxaan ku dadaaleynaa anagu wax badan baa meeshan farageli waxaa ku jirta aada iyo aad waxaa dhibaatooyin badan baa socda annaga waxaan ku dadaaleynaa in intaan baarlamaanku dhammaanin baarlamaanka inta lahor waktigu dhammaanin koob iyo labaatanka august buu ku eegiyay baarlamaankan waktigiisu isla dastuurka laftigiisa waktigaasuu ku egyahay waayo waxaa loo igmaday markii odayaashii sideedii boqol iyo iyo iyo iyo iyo shan iyo soddonkii oday ee hore shan iyo labaatankii oday ay u igmanayeen boqol iyo shan iyo soddonkii oday ee xildhibaanada xulay waxay u igmadeen intay eegeen oo dastuurkan eegeen bay yidhaahdeen idinku kasii taliya odayaashiina waxay usoo gudbiyeen xildhibaanadiibay usoo gudbiyeen oo yidhaahdeen dib u eegis ku sameeya laakiin cid kale looma igman marka waxaan ku dadaalaynaa maadaam baarlamaankan un loo igmaday inaanu dhamaystirn dhamaynaya la adapt gareeya ama la ansixiyo koob iyo labaatanka ogas ka hor hadday dhici weydo waa in loo helo xal kale oo maaragtay loogu sii gudbiyo baarlamaanka kale wa tahay muqdisho haddaynu tagno xildhibaan fosiya shirarkii madashada madasha wadatashiga iyo beesha caalamka oo muqdisho iyana ku sugan ama joogta xaggee xaal maraya xaggee laisla maraya
waxaan u malaynayaa in maaragtay maanta beri waa jimca in lagu la geyn doono baarlamaanka go-aamadii wixii laisla gartee banaadir buu ishiga ugu adaga ahaa second point banaadir buu ahaa banaadirna waa laga heshiiyey ba ay soo gaaraysaa meeshii ma joogo marka waxaan u malaynaya in la hordhigi doono maxay ahayta baarlamaan weynaha waya banaadir waan usoo noqon doonaa haddii haddii aan ku weydiiyo shir hore dowladda federaalka iyo puntland ay ugu saxeexeen magaalada caasimada ee puntland ee garowe waxaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu sheegay in qodobadii lagu heshiiyey baarlamaanku uu dib usii eegi doono ama usha mari doono shirkaasi halkaa ka dhacay xilliga iyo qodobadii laisla gaaray baarlamaanka ma lasoo mariyey isha ma mariyeen mise sidiisii baa duuduub lagu qaatay
hadda maya wixii ka dhacay waa waxaan loo fadhiyey soo maaha markii baarlamaanka la horkeenay laysku qabsaday kadib guddiga loo saaray guddigiina hadda qodxaay ka gureen way eegeen wixii macquula qodobadii hadda iyagoo qoraale ima horyaalaan waayo weli la baarlamaankii lagama soo saarin lagama heshiinin laakiin guddigii iyo waa ka heshiiyeen goboladii iyo dawladdii iyo dhammaan meesha waa loo fadhiyey waa qodobadii qaarna waa laga tegay qaarna waa la qaatay marka aan sugna ilaa berita bal waxay soo baxaa waayahay waxaa lasoo jeediyey gobolka banaadir in isna maqaam gooniya la siiyo oo sida madaxweynuhu uu isna ku taliyey in toddoba xubnood lagu daro dheeraada arrinkaa iyaga maxaad nooga sheegi kartaa gobolka banaadir
hada saasaa lagu la goosto laisla gartay oo la la go-aamiyey markii u dambeysay by the way annaga guddiga constitutionkaa soo jeedisay bada banaadir in xuquuqdeeda ay hesho meel laba milyan iyo bar ugu yaraan ay ku joogaan inaanay xuquuq helin waa waxaagaa waxaad moodeysaa inay xaqdarro noqonayso marka banaadir iyada inaan ay hesho xaq xaqeeda weeye de waa caqliga saliimka ah baa ku odhanayaba
xildhibaan fawziya yuusuf xaaji aadan waxaa jirta in aqalka sare lagu soo dhisayo qaab sidii marka hore lagu heshiiyey maamul goboleedyo dhinaca kale aqalka hoose ama baarlamaankana xubnihiisa lagu soo xuli doono qaabkii ahaa four point five aqalka sare haddaynu dib ugu noqono oo kale somaliland sidee loola xisaabtamaya maamul goboleed baa sidoodii ayaa loo xisaabinaya qaabka la doonayo in loogu talagalo somaliland iyo aqalka sare siduu noqon somaliland somaliland arrinkeedu waa special case baa la yidhi somaliland dawlad ahaan ma ogola oo de waa la socotaan oo taasi ma qaar socona somaliland waxay yidhahan waa goosanay anagu dawlad madax banaan baanu nahay laakiin dabcan soomaaliya intay meel isla dhigtay laguma heshiinin marka soomaaliya maanta baarlamaanka anaa kamida somaliland ka socda waxaanu ku joognaa gobolada waqooyi koob iyo lixdan baanu nahay xildhibaan maxay ahatay koob iyo lixdanka xildhibaan sibaa haddana four point five baa wax loo kala qaybiyo waa la socotaan oo qabaayilkii waaweynaabaa wax laysku dardaro wax laysku dhacaraaciyey marka waxaa la siinayaa dadka jooga iyo dadka soo doonta ayaa la kala xulayaa la kala doori doonaa waa special case gobol dowlad goboleed ma soo xulayo dadka ka jooga waqooyiga waxaa soo xulaya odayaashii qaab baa loo diyaarinayaa gaara oo istraatijiyad gaara loo sameynaya
marka odayaasha soo xulaya masalaadiintii iyo garaadadiiba waqooyiga jooga ha ha maye ama ciday soo wakiisheen ama ciday soo wakiisheen ha waxayna u badan tahay ciday soo wakiisheen waa tahay wixii qabiil baa laga dhigay lagama dhigin dawlad iyo gobol iyo region hab qabiil baa loola xisaabtamaya marka
wax qabiil maxaa kale four point five soomaalid nasiib daradaasaa ku dhacday maanta ahayd in laga baxo constitutionka qodobka lix iyo afar iyo lixdan doorashadan inay ahaatay ahayd doorasho one man one vote waa dhici weyday qabiilkii baa dib loogu noqday waya marka waa nasiib daro laakiin waa dhacday saasay wax u dhaceen xildhibaan fawzi haddii su-aal kale aan ku weydiiyo wadahaladii soomaaliya iyo somaliland xaggee bay marayaan maxaa natiijaha
natiija ma jirto weliyo de waad la socotaa wadahadalada si daciifay u socdaan waarba waa la tagaa laba beri baa labada dhinacba ay meesha soo joogaan oo dee waa taqaan soomaali dhaqankeeda geed baa la hoos fadhiistaa afar bilood baa la fadhiyaa saddex bilood baa la fadhiyaa laba bilood ugu yaraan maaragtay waa la guraa la faguraa la roogaa talada kolba dhan loo rogaa laakiin laba beri oo la yaacayo la daalayo jetlag jiro ayaa halkan marka waxaa weli waxba serious maaha laakiin waa socotaa xidhiirkaa la diidayaa inuu go-o laakiin insha allah guul baa laga gaari doonaa mar aan fogeyn waxaad moodaa xilligii uu idinku socdo waktiga ordayo doorashadiina ay soo dhodahay wax badan oo diyaarin aanay muuqan baad moodaa xildhibaan fawziya ma isleda haddii deg degan lagu socdo wax walbaba istiqaadaha laga gaarsiiyey xilligii loogu talagalay in ay iska noqonayso wax loo dhoodhoobo dabeetna hadhow marka doorashadii waxaas yimaadaan ay dib usoo gocdaan soomaalidu oo dib haddana dagaaladii u bilaabmaan iyo diidmadii iyo looma dhamayn iyo xeerka maanaan ogolayn goor xer iyo fadhaa kala dhaceen maxaa isleedihi
wallaahi waxaan isleeyahay aniga waxaan ahay dadka positiveka had iyo jeere waxa fiican arkaan inta aad dhibka dhibba waxaan waa khibrad horta experience adduunkani maraya weeye keligeena ma nihin dagaal waa lasoo maray ugandaan xasuustaa marka laga sheekeeyo afartan sanadood iyo dhibaato ku jirta angola benzam waxan waa lasoo wada maray soomaali maxay ahayd toy diidmada iyo waxaas waxaasoo dhan waxaa keenaya qabaayilka qabka isla wada garab taagan ee maaragtay mid walba leeyahay waxaanu ma ogoliyo looma dhamayn haddii laga four by five laga tegi lahaa maanta qasab lagaga dhigi lahaa inta dhibaatadan kale loo bareerayo de waa maaragtay waxani ma jireen isma lihi anigu markaa waxaan leeyahay dadku waa kasoo isleeyahay taladayda ra'yigayga dadku waa kasoo daaleen waa kasoo daaleen dhib iyo dagaal iyo qaxar qurbana waa laga soo daalay gudihiina waa laga daalay silic iyo qarax iyo dil iyo dhalinyaro curdin oo maalin walba dhan walba ku dhimanaysa boqol boqol baa laysa saarayaa laleeyahay waa shabaab oo caruura oo dhalinyaro oo lasoo maaragtay jaha wareeriyey halka kalena boqol bay dilayaan oo iyaguna waxaas waa soomaali un baa dhamaanaysa dhan walba marka marka waxaan qabaa waa ka daalayn dadku dhaawacaana iyo dhiiggaana daily waa la arkayaa marka waxaan anigu isleeyahay laisma qabqabsan doono waa arkaynaa qoortaa dadka la hayaa qasab baa biyaa lagu cabsinay yani waxaan soconay waa ka qaylinay qaylinay qaylinay qaylinay fersalena anigu waraaqadas optionaan soo saaray waa hore july iyo june oran jiray doorasho ma dhacayse wax yaroo kale wakti ha lagu daro constitutionka iyo shuruucda hala dhameeyo electrology hala sameeyo maaragaysa waxaanoo dhan hala dhamaystiro ma dhicin maxay ahayd toy waan se rajaynayaa inaan wax buuq iyo dagaal ka dhicin dadku ay fahmaan in maaragtay khatar ay kusii lugeynayaane ana isqabqabsanina bal wixii soconaya un kolba miyir loo loo qabto anigu saasaan waana hagaagaysaa akhirka way hagaagaysaa sa dhulkani masal guurayo dadkana masal guurayo si kastoo loo dhameeyo ma kama dhamaanayo dalka
xildhibaan fosiya haddii aad si kale u dhigtid waxaa moodaa soomaaliya gudaheeda inay ka socoto legdin xoog leh talo masalan dowladda federaalk oo kale waxay wadataa go-aano iyo talooyin ayaa meel u yaala al-shabaab kooxda la yidhahdo argagixisada iyona talaa meel u taalla bulshada caalamka iyona talaa meel u taalla qabaa'ilka iyo iyo qabiilka iyaguna waxay leeyihiin taladooda iyo ku xisaabtankooda ligdimahaasoo dhan markay soomaaliya aad moodid inay ragaadiyeen muddo aada u dheer maxaad rajo ah ood u iftiiminaysaa dadka ku dhegaysanaya ood is leedahay alla ilahay isbedel cusub oo ay u aayaan ummadda soomaaliyeed ayaa soo ifaya
horta haddaan mid mid u kala qaadno koorka koowaad rajo dadka soomaaliyeed ee dhegeysanaya dhalinyarada diaasbarada waxaan dareemaya qofka halkan ku xidhan inuu qof wadankii dan kala yahay oo dareemaya yacni raba dalkiisii inuu calankiisii istaago oo oo sumcadiisi iyo magaciisi soo noqdo waxaan qabaa waxaan waa lasoo wada maray horta niyadiina hajabinina waana laga baxaya laakiin in laysku xidhnaado oo qabiil waxayna baabiyey waa qabiilka qabiilka laga baxo haddii aan laga midoobo cid walba adaa ka adag waayo dhulkaagii baad rabtaa dhashaada caruurtaada berita saa dambe inaad aada u samayso dalhaga haddaad qabiilka sii wado oo adigu soo dirto lacagta oo tolaayda gurto oo maalin walba t v iyo iyo iyo radio iyo iyo website ku jirto oo dadkii aad maaragtay adka isku sii waxba ma hagaagaya in laisku soo jiidaa dadka wanaagsan nin walba innagaa ka adag qabayaaladan ka adkaanaynaa dadka aad garanaysaan ee dhibaatada soomaaliyeed jecel baan ka adkaanaynaa maxay ahaytay markay soo hadho dawlad iyo siyaasad dabcan nin wala oo madax ah ama dawlad haysta wuu jecelya inuu meesha joogo ama doorasho gaal hadib u helo ama taas xaq bu uleeyahay qofna taa looma diidi kala tartamaya eela anaa raba ana si si civilizeda inuu ula tartamaa wanaagsan oo lagu dadaalo uun lagu heshiiyo iminka constitutionkan oo kale waa heshiis waa heshiis umadeed waa waxa lagu waa warqad lagu heshiinayo ana intaasaan ogolay adna waxaa ma isla ogolahay ha waxaa ma isla kana la ixtiraamo la meel mariyo hadda waa la diiday dib in loo dhigo waa qaylina waa la diiday in dib loo dhigo waxba kama qaban karno waa inaan ogolaano laakiin siday wax saliimkayd caqligii saliimka ha lagu shaqeeyo okay marka halkaa ii dhig tii siyaasadda ee ahayd siyaasaddan qofkii doonaya ha soo galo qofkii doonaya ha u laab garaacdo qofkii doonaya kharash bay leedahay maxay haytay waxay u baahan tahay qancin dadkaaga inaad ku qanciso aan idiin fadhiisto golaha taa inaad xoogga saarto wax alla wixii negative ahna dhinac loo tuuro oo ah waxaasaa dhici doonaa ama waa la isdili doonaa ama hore u soco dadka wadankan cadowgiisaa badan aniga had iyo jeer waa ku celceliyaa wadankan wuxuu leeyahay khayra khayraad aan caadi ahaynun caalamkan ilaahay wuxuu inagu manaystay qof walba halku joogu bilyaneer ku yahay haddii loo qaybiyo batroolka iyo uraniumka iyo dahabka iyo badda waxaa ku jira iyo xitaa dhaqaalaha maraakiibta meesha toddoba boqol oo bilyan baa maraha agteena sanadkii oo dhaqaalo ah serviceskooda inagu filan wadanka dadkina waa yaryihiin maadaan article inaa aragteen aan ku qoray baridhowda iraan laba iyo tobanka milyan ee la sheegayo lix waa maqanta haddaad tiriso waad arki karaysaa inta kenya oo keliya milyan jooga marka waxa weeye inta yaree soo hadhay khayraadkan inagu filane positive ha laga noqdo hala dhexda marada ha lagu xidho ha la iska ilaabo waxa ka socda xamar siyaasad baa ka socota waali ah qarax baa ka socda xumaan oo dhan baa ka socota laakiin waa laga baxaya haddaad eegto beyond berita iyo saa dambe haddaad eegto oo ah idinku marada dadkiina diasporada oo aad marada dhexda ku xirataan waa laga baxayaa sudan baan xasuustaa waa aan jermal ka shaqayn jiray beri nimeri ninkii loodhan la ridayay boqol kun oo diaspora ah la keenay laga soo celiyo dibadda si ay u ridaan oo maaragtay meelihii dawladda hala rido waxaan kaaga wadaa wadankooda si ay u qabsadaan oo dictatorship baa ka socotay xuna ay electionna u samaystaan ay u samaystaan maaragtay dhistaan oo warshada keenaan oo investment dalkaaga adigaa le waa lagaa yeelanaya haddaanad usoo noqonin oonad wax ka qaban halka adoo jooga anoo soo gabagabin doona xildhibaan fawziya yuusuf xaaji aadan aan kuweydiiya su-aal kale oo ku saabsan dad badan oo soomaaliyeed ayaa qaba in beesha caalamka faragelin xoogle ay ku hayso ummadda soomaaliyeed ka xildhibaan haan maxaad waayo aragnimadaada sheegahay dadka ku dhegeysanaya
waxaan waxaan odhanayaa waxaan odhanayaa khibraddan ku kusoo gaadhay waktigan ama anti intaan wasiirka arrimaha dibadda aan yeeshay wadankaaga had wadankan meel strategiga ku yaalaa wadankan argagixisaa ka dilaacday wadankan waa laga baqayaa soomaali ilaa waagii kun iyo saddex boqol sanadku markuu ahaa juuraanka dagaaladiisii dagaalo diimeed baa lagu jiray waa laga waa dagaalo waxaa jiray ilaa waktigaas soco soomaalida waa dadagoo laga baqo khayraad badanna way haysataa marka waxaa weeye waa haddii aadan tashanin oonad midoobin ee adiga aad qayb qaybsan tahay oo aada isku maaragtay waa lagu talinayaa u n ayaa imika aada iyo aada gacanta inoogu haysa securityga iyagii baa ilaa bixi european union baa bixiya waa amison program kasta oo soomaaliyeed dad ajanabiya ku involved ah marka waxayna u ba baarlamaanka u mooyaane iyo dawladda xaggaa sare mooyaane inta kale oo dhan faraha lagula jiraa haddii aadan tashanin oonad adigu mid noqonin oo adiga qabiil u kala qaybsanaanin weligeen haddaan laynagaba wareejin calanka waa laynoo talinayaa marka waxaa weeye waxa inaga weeye problemku cid kale yaan la eedaynin way kaa baqanayaan dadku in gacanta lagugu hayaa la rabaa haddii aadan hagaagayn oonad caqli keenin dawladnimo iyo iyo maamul oo maaragtay aan lays ogolaanin marka waxaan qabaa faragelintan cidna dembigeynaan ka saarin inaga ciidankeena waa dhisan karnaa wax kastana waa qabsan karnaa haddii la heshiiyo la midoobo oo la ma garanaysaa la la garto
mahadsanid mahadsanid xildhibaan fawsiya yuusuf xaaji aadan aan su-aasha ugu dambeysa ka dhigo su-aal kaftara haddii haddii dhinac kalena laga eego fawsiya siyaasadaysan su-aashaydu waxa weeye xildhibaan fawsiya yuusuf xaaji aadan keebaad xusi lahayd ood usoo bixi lahayd ood u dabaaldegi lahayd ood usoo labisan lahayd sideed iyo tobanka may lix iyo labaatanka juun ama kowda julay munaasabadaha aan kuu sheegay seebaad xulan lahayd ood markaad eegtid dareenkaaga aniga waa caan baan ku noqday horta inuu kala go-o wadankaygu ma jecli oo dadkaygu kala go-aan oo qaybsamaan oo dhibaatada iyo silaca waxay nooga wacan ka qayb qaybsanaanta soomaali midoo midaysan ayaan jeclaan lahaa twenty six june iyo first july labadaaba waan waan usoo waan u dabaaldegi lahaa dadka eighteen mayna dadkaygii iyo dadkaygii iyo magaaladaydii aan jeclaa waxaan jeclaan lahaa in aan sidaan wax u arkaya ay ila arkaan
aad iyo aad baad mahadsantahay aad baad mahadsantahay xildhibaan fawziya yuusuf xaaji aadan waraysigeena intaasi ayaan kusoo koobayaa dhegeystayaal tan iyo kulankeena dambe barnaamijkan oo kale intaan dib ugu kulmi doono waa cali xalaadhe oo dhammaantiin ba idinkaga tegey sidaa iyo nabadgelyo xildhibaan fawziya yuusuf xaaji aadan adigana mar kale ayaan ku mahad celinayaa waraysigaasi aad nagala Aad qayb gashay mahadsantihiin.
iyo waktigaaga qaaliga ah Aad mahadsantihiin.
ee aad qaybna siisay thank you so much